الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta lixaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
marka laga hadlayo dhibaatada aan kala joogsiga lahayn ay la kulmayeen muslimiinta uu shiinaha gumaysiga ku haysto waxa ugu yar waa in loo diido soonka in raggu ay garka daystaan haweenkuna xijaabka xirtaan jaraa'imta ugu foosha xun waxaa ka mid ah in la tacdiibiyo xabsina lagu hilmaamo ama loo dilo eedo waxba kama jiraan ah qiyaastii boqol milyan oo ruux oo muslimiin ah ayaa ku nool gudaha shiinaha ama dhulka turkistaanta bari waxaana joogitaanka muslimiinta ee dhulkan uu soo bilowday wakhti hore oo ka mid ah soo saaristii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam xilligaas oo shiinaha ay safaro ganacsi ku tageen qaar ka mid a muslimiinta ganacsato muslimiin ah oo isugu jira carab iyo furus ayaa degay magaalooyinka waaweyn ee shiinaha sida quwaangatshu yangatshu hanganshu iyo kuwo kale waxayna ku guulaysteen inay saameeyaan dadka shiineeska ah una horseedaan islaamnimada iyo towxiidka tirakoobka rasmiga ah ee dowladda shiinaha waxa ay ku qiyaastaa muslimiinta ay gumaysato inay dhan yihiin soddon milyan oo ruux laakiin ilo wareedyo kala duwan ayaa tilmaamaya inay tiradu intaas aad uga badan tahay telefishinka ku hadla afka ingilishka ee lagu magacaabo bon news ayaa sheegay in tirada muslimiinta shiinaha ay gaarayaan ugu yaraan boqol soddon milyan oo qof taasoo ka dhigan inay ka badan yihiin iskugeynta muslimiinta ku nool dhulka xarameynka suuriya iyo ciraaq gudaha shiinaha iyo dhulka gumaysiga ku jira ee turkistaanta bari ayay muslimiinta u kala qaybsan yihiin lix iyo konton ka mid ah qowmiyaadka shiinaha degana waxaa muslimiin ka ah ugu yaraan toban qowmiyadood sidaas ayayna ku noqdeen tobankiiba boqol guud ahaan dadka ku nool dalka shiinaha iyadoo lagu andacoonayo dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero xajirka oo ay gaaladu ula jeedaan muslimiinta diintooda ku dheggan ayay la kulmayaan muslimiinta turkistaanta bari oo cadadoodu ay dhan tahay soddon iyo shan milyan qamcin iyo gumaad jirsaday in ka badan toddobaatan iyo shan sano tan iyo labada kun iyo sagaalkiina waxaa sii darsaday dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta turkistaanta bari madaahirta ihaanaysiga iyo kutumashada muslimiinta ayaana gaartay halkii ugu darnayd heer dadka lagu qasbayo gaalnimada a'imada masaajidda iyo hormuudka ummaddana lagu dirqinayo inay qoobka ciyaar ka sameeyaan kalaabyada oo ay ku dhawaaqaan hadallo gaalnimo ah oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta haddaba maxaa u xukun ah qofka haddii gaalnimo lagu qasbo qasabka saxad ma leeyahay waxaan su'aashaasi weydiinay sheekh jaamac maxamed cusmaan marka horta dadkan shacabkan reer eyqoor ama shacabkan maarata turkistaan sharqiya in badan bay dhibtan kusoo jireen laakiin si si la taaban karo waxay dhibtooda usii korodhay markii oo lagu qasbay maarata inay diintooda ka tagaan markii uu ninkan qabsaday ninkan meesha haysta haddeer wuxuu qabsaday laba kun iyo saddex tobanka ninkan meesha qabsaday markaas ayay dhibtooda kasii bila kasii darsatay afkoodana laga mamnuucay ku hadlaan diinta islaamka waxa ay tusayana laga mamnuucay nimanka mulxidiinta ayaa ka mamnuucay daba ay meesha u taliya hadaf dadka ugu badan ugu horeeya ee hadafsatay ama tilmaam bartilmaameysatana wuxuu ahaa culimada iyo iyo rag culimaa diinka iyo dadka aimada masaajidka ay ahaayeen iyo dadka dee waxgaradka aqoon-yahanka ay ahaayeen kuwaas marka u horreysa beegsatay ilaa arrintu ay gaadhay in nimankaas maaragtay culimada iyo waxgaradka iyo aimada masaajidada loo maaragtay loo yeedhiyo afkaarta ilxaadka loo yeedhiyo oo lagu shubo oo la xifidsiiyo anaashiidka iyo maaragtay heesaha shuciidda ammaanaya la xifidsiiyo oo ammaanaysa maaragtay guulaha uu uu shuciiddu ay gaadhay la yidhahdo waxaasay gaadhay ka hadla oo ku dhawaaqa waxaas oo in lasoo hortaago dadka maaragtay amaam almala dadka in la keeno culimadii in la hor keeno fakaarayaasha caamka la hor keeno iyo tiyaatarada iyo meelaha dadku ku kulmaan iyagoo ku celcelinaya ku dhawaaqaya anaashid ilxaadiya dadkii culimada wey la soco horta marka horeysa ikraah waxa weye waa ruqso weeyaan wa daruura ikraahkan lagu sheegaya waa wax mar lagu banaynayo oo daruura ay keenayso saan sheegnay marmar inaad ku dhawaaqdo adoo qalbigu kuu camiran yahay iimaanku kuu maaragtay kuu sugan yahay inaad gaalnimada afka ka dhaqa kaga dhawaaqdo dee ayaantii qoraayadda qur-aanka waa tay inoo sheegtay ilaa man ukriha waa qalbuhu mudmain waa tay ahayd adoo nafta ilaashanaya dee in lagu dilo oo nafta lagaa gooyo ama cudwi xubin xubnaha ka mida lagaa jaro ama dee darab caaha kuu keeno aad kuu dhiba lagula dhaco aad lagu garaaco suxun lagu garaaco maarata waxa weye aad weyn wax kuu yeelaya adigoo qalbigu uu ku ilaashan yahay laakiin maxaa culimada lagu talinaya culimadu waa indhihii ummadda iyagu hadday ruksadii qaataan oo markii loo cagajugleeyo oo laydin dilaya ama waa laydin xidhaya ama saasaa laydin gelaya ay diinta ka tagaan oo ay dadka hortiisa kaga dhawaaqaan diin la-aan taas waxay keenaysaa dadkii oo dhan inay dee dadkii kale awlaa inay diinta ka tagaan marka caalimkii hadduu ka tago marka loo cagajugleeyo dee qofkii caamada ahaana marka sida loo loo dhibo isna waa ka tegaya diinta sheekh hebelba waa ka tegay buu ku leeyahay caalim hebelba waa ka tegaya aniga maanaa ka ma- maanaa diinta ka badiya maanaa ka fiican buu ka odhanaya qofka dadweynaha ka mid ahaa marka nimanka iyaga ee culimada iyaga waxaan kula talin lahayn oo u habboon inay maaragtay ay casiimada qaataan oo ruksada iyada iska diidaan oo ay sameeyaan oo ay istaagaan mowqifku istaagay imaamu ahlu sunna axmed ibnu xambal markii ay ku dhacday wixii la odhan jiray mixinadii la odhan jiray khalqu lqur'aan ee nimankii reer bani cabaas ma'muun iyo muctasim iyo lamid ka mid ahaa ay ku qasbayeen inuu diintiisa ka tago intay xabsi dhigaan habeen kasta la garaaci jiray jirkiisa uu googo'ay ee dadkii ay ku yidhaahdeen imaam axmedow maa ruqso iska qaadaadka sidan waad ku dhimanaysaaye hadalladiisi waxaa ka mid ah hadal macnihiisu uu yahay haddii caamigiina diinta qofka caamada ahna diinta uusan fahmayn caalimkiina ruqsada qaato diintii yaa u maqan diinta waa laga tegaya khalaas marka nimanka waxaan leenahay iyaga nima yahow ruqsada ha qaadanin eh ku dhinta in lagu yidhaahdo caalim fulaan sheekh fulaan baa dadkii ka hor ka hor niikinayay miidaankii caamka ah oo shuucidda ku ammaanayay miyaa sharaf badan mise in lagu yidhaahdo sheekh fulaan shuuciyaddaa dishay ilaah dartii oo diinta u dhintay laba la isaga dhigi kara maaha marka ragga culimada iyaga waxaa leeyahay qaadina ruqsada qaadine casiimada qaata oo ilaah dartii u dhinta kama fiicni diin reer eh, asxaab al- alkhuduud iyo dadkii diintooda u dhintay ee badan hore inaga horreeyey saasaan nimanka iyaga kula talin lahayn kuwa iyaga saasaan kula talin lahayn laakiin de- raaha haddii la isweydiiyo raaha horta de shuruuduu leeyahay waxaa weeye haddaynu maaragtay nu- ma- waxaa weeyaan eh, aynu tacriifkiisa wax ka sheegno sida culimada ku maaragtay ay maaragtay ay ku sheegeen waa qofka in lagu qasbo camal uusan ogolayn diidan yahay camal uusan rabin baa samee wuxuusan samayn jirin una diyaarahayn inuu sameeyo ikhtiyaarka inta laga qaado samee wa ilaa waan ku dilaya ama cudwi jirkaaga waxbumaan goynaya ama maaragtay saasaan ku garaacaya saad baralaad u noqotid ama maaragtay waan ku gaasaysiinaya ilaa aad ka dhimanaysid gaajad halkaa ku- kugu xidhaya ilaa aad cuntana ku sii maayo biyo ku sii maayo yani waa mowt lbadii wax loo yaqaano koleed wuu dhimanaya qofka inta meel lagu xidho wuxuu cabiye wuxuu cuna loo diido heerkoodu halka arrintu hadday gaadho waxaa bannaan saan sheegnay in kelmadda lagu dhawaaqo kufriga qalbiga oo maarata ku camiran oo diintii ilahay aa maarata aad ku sugan tahay marka waxay leeyihiin dhowr dhowr tacriif ay culimadu siiyaan ama de ahlu luqawaha ay siiyaan luqadu waxay siiyaan waxay leeyihiin isagu waxa weeye ijbaaru axad إجبار أحد على أن يعمل عملا آه، بغير حق من دون رضاه بالمخافة بالإخافة waxaa macnaheedu yahay waa qof in lagu khasbo inuu sameeyo camal camal inuu ku same- ku kaco ama fal uu ku kaco uu sameeyo falkaasu xaq aan ahayn xaqa haddii lagu khasbo ma awalba dee waa iska samayn jirtay camal aan xaq ahayn gaalnimo oo kale waxaan xaaraanta ah maaragtay samee walaalkan muslimka ah dil iyo wixii lamid a camal aan banaanayn in qofka lagu qasbo biduuni ridaaho isagu raalli ka ahayn isagoo la cabsi gelinayo hadduu samayn waayo dhib loo geysanayo qolo waxay ku kaloo ku maan- oo ka mid a tacaariiftiisa xamlu lcabdi calaa maa yakrahuhu bilwaciidi shadiid qofka in lagu xambaaro wuxuu neceb yahay oo naftu diidayso iyadoo goodi daran loogu goodiyayo haddaadan samayn laba farood in loo taago qofka ikraaha waxaa kaloo ay ku tacriifiyaan ijbaaru shaksi calaa khilaafi muraadihi qofka in lagu khasbo wuxuusan doonin wax- wuxuu raba waxa kale lagu khasbo waxaa samee wuxuusan ogolayn diintiisa kasoo horjeeda sh- sharaftiisa kasoo horjeeda muraadiisa kasoo horjeeda u dhimaya wax u dhimaya in lagu qasbo ibnu cabaasna wuxuu leeyahay radia allahu canhuma wuxuu leeyahay laysa ataqiyatu bilcamali inamaa ataqiyatu billisaan ikraahu camalka ma galee afka un baa laga yidhahda carabka loogu baneeyey laakiin fal gaalnima ha samayn bu kuley isagu rag baa badan ba ku raacsan sidaa haddaan raacno oo warka ibnu cabaas aan raacno laa yajuus ma banaano bixaalin xataa xaal alikrah xataa marka lagu raahayo ma banaano camalun camal keenaya kufur kugu ridaya haddaan taa ibnu cabaas iyo ragga ku raacsan raacno wey oo acmaasha hadday tahay icaanatu lkufaar maalan gaalo inaad kaalmayso waa laygu qasbo ma odhan kartid gaalo inaad ku kaalmayso cala almuslimiin muslimiinta laynaya dhibaya hadda waa lagu qasbin ma odhan kartid inaad gaalo u nusraysid oo muslimiinta uga helisid oo gaalada maaratay garab siisid iyadoo gaalo ay muslimiinta la dagaalamayaan waa lagu qasbin ma odhan kartid siraha muslimiinta inaad fidisid waa la- eh, aad- aad sirtooda aad gaalo siisid waa lagu qasbin ma odhan kartid saas ayaa ka mid ah
فارفع الرأس وكبر ومن الذل تطهر فارفع الرأس وكبر ومن الذل تطهر ليس غير الله رب ليس بعد الحق دين ليس غير الله رب ليس بعد الحق دين sanadkii labada kun afar iyo tobanka iyo dowladda shiinaha dhulka turkistaanta bari waxa ay kaga dhawaaqday xamlo burburin ah oo aad u ballaaran iyadoo weerar abaabulan ku qaada magaalada ormoji oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dhulka turkistaanta bari weerarkan ayaa lagu dilay tobanaan ruux oo muslimiin ah iyadoo xabsiga la dhigay kumanaan kale oo aan la soo taagin wax maxkamad ah xeer ilaalyaha guud ee shiinaha ayaana warbixin sanadeedkii uu soo saaray labada kun afar iyo tobanka ah waxa uu ku faanay in sanad gudihiisa ay xabsiga dhigeen labaatan iyo toddoba kun oo ka mid ah muslimiinta ay go'or howlgalkan dulmiga ah ayaa u sii gudbay sanadkii labada kun shan iyo tobanka iyadoo maxkamadda militariga ee shiinaha ay xukun daldalaad ah ku fulisay tobanaan ruux oo muslimiin ah halka la xiray kumanaan qof oo kale waxaana faragelinta shiinaha ay gaartay in muslimiinta lagu qasbo in maalin cad oo ramadaan ah ay afuraan ayna ka ganacsadaan waxyaabaha xaaraanta ah sida doofaarka iyo qamriga marka dib loo raaco taariikhda iyo sooyaalka majaasirta ay la kulmeen muslimiinta turkistaanta bari waxaanu arkaynaa in laba jeer oo hore ay malaaxidda shiinuhu ku kaceen gabood fallo uu jirku la damqado sanadkii kun sideed boqol lixdan iyo sideedii waxaa shiinaha lagu dilay in ka badan hal milyan oo ruux oo muslimiin ah sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii oo uu hana qaaday nidaamka shuuciyadda shiinaha waxaa la dilay in ka badan hal milyan oo ka mid ah muslimiinta ay goor dil oo keliya looguma reebine waxaa nidaamka jamhuuriga shiinaha uu barakiciyey muslimiin badan iyadoo la geeyey gobolo kale oo ka mid ah shiinaha ujeedkuna waxa uu ahaa inay ku milmaan bulshooyinka kale sidaasina diintooda looga saaro waxaana dhulka lala simay masaajidii turkistaanta bari iyo xarumihii waxbarashada sharciga tacadiyaadka dhaqanka ka noqday turkistaanta bari ee ka dhanka ah muslimiinta waa in gebi ahaanba dadkaasi laga mamnuucay inay soomaan bisha barkaysan ee ramadaan marka ay soo dhowdahay bishan waxay warbaahinta shiinaha ee xarumaha ku leh turkistaanta bari ay baahinayeen digniino la xiriira inaanay dadku soomi karin goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ayay ciidamada dowladda shiinaha ku gaaf wareegayaan maqaayadaha muslimiinta leeyihiin ayaana lagu qasbaa inaanan la xiri karin inta lagu guda jiro bisha ramadaan iyadoo la farayo inay iibiyaan sigaarka iyo khamriga ardayda muslimiinta ee wax ku barta jaamacadaha ay shiinuhu ka fureen turkistaanta bari ayaa dhankooda bisha ramadaan lagu qasbaa inay maalin cad cunteeyaan si loo hubsado inaanay soomnayn haddii lagu arko inay sooman yihiin waxa ay la kulmayaan ciqaab gaari karta dil ama xabsi daa'in shaqaalaha xarumaha caafimaadka ee turkistaanta bari ayaa iyaguna lagu qasbaa inay saxiixaan warqad ay ku caddaynayaan inaanay soomaynin ciddii lagu arko iyadoo soomanna waxa ay wajihi kartaa ciqaabaha aan horay u soo sheegnay haddaba inta aynan horay usii dhaqaaqin sharciyan maxaa la gudboon qofka muslimka ah haddii ay ku dhacdo arrinkan oo kale oo lagu qasbo inaanu gudan karin waajibaadka diineed ee saaran sida soonka bisha ramadaan miyuu soo qalaynayaa mise soonkiisa waa uu jiraa waxaa su'aashaasi ka jawaabaya sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka su-aasha jawaabteedu waxaan leenahay qofka muslimka ah haddii waajib waajibaadka ilaahay uu ku waajibiyey ee loo diido waajibkaasi qofka muslimka ah xaaladda ayadaa uu ka dhacahayaa maalan muslimiinta reer eh, turkistaanta bari oo kale sidaad sheegteen waxaa loo diiday in ay soomaan waxaana lagu qasbayaa inay cuntada cunaan fii raabicati naar maalinta duhurnimada in- maalinta barqinimada inay cunto cunaan baa lagu qasbayaa taasoo kale hadday dhacdo culimmadu aqwaal bay ku leeyihin qole waxay leeyihin cuntada wuu cunahayaa soonkiisiina waa ka burahayaa qolna waxay leeyihiin cuntada wuu cunayaa soonna kama burahayo hadday qadiyadaasi marka dhacdo ilaahay subxaana watacaala sida nusuusta qur-aanka ku soo aroortay لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يا حديثك رسولك صحيحة صلى الله عليه وسلم ورها إن الله رفع عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عنه إله أمته وحكسها محي وحي أيكو قفان iyo wixii ay ilaawaan waxaa laga kor qaaday sida oo kaleeto wixii lagu qasbay maadaama oo takaaliiftu qofka muslimkaa markaa ay ka dhacayso culimmadu waxay leeyihiin tabri'atan lidimma dimadiisa si loo beriyeelo qofka muslimka dimadiisa ay baraa-o u qaadato wa khilaafan wa khuruujan cala alkhilaaf khilaafkana uu ka baxo qofka muslimka horta lasma wuu afurayaa xaalada iyada ee lagu qasbay inuu afuro laakiin goorlow ayuu kasoo qallaynayaa markaan saa leenahay waxaa la fiirinayaa oo keliya taa براءة دمديس إن لفيريو إيه كذلك إن خلاف علماء وقفك وقف كذا مرك وساق ضين يقفك مسلم كي حال ضيا ده تصيدا كل إنسان وحدين بالله ما هيستو إلى اكتسام حيري إلى مسلمين توحك عفي هدي قال لماذا لقوا قصبوا التوحيد كي والله كفريو إلى التوحيد كي وكعفي قفك مسلمين قال لماذا كل واقع فما بالك فروع ذيك الإسلام كم حاضر مرين سيدنا ويكسي حوسيسا إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب دين سلام وأمان والناس هنا أحباب إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب دين سلام وأمان والناس هنا أحباب والناس هنا أحباب والناس هنا أحباب والناس هنا
maadaama ay og yihiin shiinuhu makaanada culimmada ay ku leeyihiin diinta islaamka iyo muslimiinta agtooda waxay u qasdaan ihaanaynta culimmada iyo a'immada masaajidda iyadoo wadaadada lagu qasbo inay ka jeesaan xafladaha iyo isku imaatinada waxaana sidoo kale lagu dirqayaa inay ku dhawaaqaan hadallo ka tarjumaya in dowladda shiinaha ay ka sarayso diinta ku-xigeenka guddoomiyaha majliska culimmada ay goor oo xubnihiisa ugu badan ay dibadjoog yihiin laguna magacaabo sayid tom tok ayaa sheegay in ihaanada loo geysanayo culimmada turkistaanta bari ay ka dhigan tahay ihaano loo geysanayo guud ahaan caalamka islaamka wuxuu tilmaamay in culimo badan oo ku nool magaalada oromuji oo ka tirsan turkistaanta bari la isugu keenay barxad weyn oo ku taala magaalada iyadoo mas-uuliyiinta maamulka shiinaha ee magaaladan ay ku khasbeen inay ciyaaraan iyagoo ku jeesjeesaya culimmada ayay ku yidhaahdeen alle wax mushaar ah idiima siiyo dowladda shiinaha ayaana mushaar idiin siisa iyadoo qayb ka ah in muslimiinta la ihaanaysto lana dareensiiyo in la addoonsanayo si qasab ahna risiqooda xaaraanta loogaga darayo waxay dowladda shiinaha ku qasabtay ganacsatada muslimiinta ee ku nool turkistaanta bari inay iibiyaan qamriga iyo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan waxaa ganacsado weliba lagu qasbay in badeecadaha uu iibinayo ku soo daro qamriga meel muuqato oo la arki karana uu soo saaro mas-uul ka tirsan xisbiga shuuciga ee shiinaha oo sanadkii la hadlay wargeyska washington bos ayaana tilmaamay in ganacsadihii diida iibinta qamriga ay u aqoonsan yihiin inuu xagjir yahay wuxuu tilmaamay in dadka muslimiinta ah ee ku nool tuulo lagu magacaabo agtash ay yihiin dad aan isticmaalin sigaarka iyo qamriga sidaasi darteedna ay soo rogeen amar lagu siinayo dukaamada ganacsiga inay iibiyaan qamriga xaruntii ganacsi ee laga waayana la isugu laabayo albaabada intaasi kuma eka tacadiyada balse waxaa jira kuwo ka ballaaran oo loo geysanayo muslimiinta waxaana ka warramaya maxamuud ugaas
runtii tacadiyaadka iyo dhibaatooyinka iyo higardaamada dowladdan shuuciyadda ah ee shiinuhu ay ku hayso shacabka muslim muslimka ah ee turkistaanta bari ama ay qoorku waa runtii arrin iyo dhibaato wejiyo badan oo aan lasoo koobi karin oo si kala foolxin leh waxyaabaha laga tilmaami karo waxaa ka mid ah yacni siyaasadda iyo maxaan ku ihahdaa mashaariicda dowladdani ay maaragtay sida calanka ah ay u shaacinayso ama ay u shaacisay siyaasadeeda maaragtay ijtimaaciga ka midka ah ee ku qasbaysa tusaale ahaan marka la joogo turkistaanta bari in ganacsatada muslimiintu iyo dukaamada muslimiintu ay si maxaan ku yidhaahdaa qasab ah ay u iibiyaan oo ay uga ganacsadaan waxyaabaha xaaraanta ka ah muslimiintu inay ka ganacsadaan sida khamrada iyo sigaarka iyo maandooriyaha iyo waxyaabaha maaragtay la midka ah waxaa ka mid a dhibaatada maaragtay iyo mashaariicda ay dowladdani dadkan muslimiinta iyo gobolkan ay ku hayso mamnuucista ay ragga muslimiinka ay maaragtay mamnuuca ka tahay inay garka daystaan oo shakhsiga muslimka iyo ninka muslimka ee lagu arko inuu garkii daystay oo sunnadii islaamku ay ka muuqateen noocaasii in maxaan ku yidhahdaa dabagal iyo xabsi iyo maxaan ku irahdaa mucaskaraadka waxa ay leeyihiin yacni dhaqan celinta maaragtay uu ku dambeynayo oo la gelinayo oo uu sanadooyin halkaa maaragtay dhaqan bedel maaragtay loogu haynayo oo tacdiibin iyo runtii foolxumooyin dhan kasta maxaan ku irahdaa uu kula kulmayo waxaa ka mid a in xijaabka muslimaadku uu mamnuuc yahay oo maxaan ku irahdaa meelaha caamka ah ay mamnuuc ka tahay in xijaabka lagu xirto oo runtii dabcan ah arrin ka dhigan in gabadha muslimaadka xaafadeeda iyo gurigeeda un ay xijaabka ku xiran karto waxaa ka mid a dhibaatooyinka dowladdani ay dadka muslimiinta ku hayso in wax calaamad muslim iyo diinta islaamka iyo thaqaafad islaam yacni muujinaysa aan lagu arki karinin dharkooda iyo dareyskooda iyo maxaan ku irahdaa xataa ganacsiyadooda iyo guryahooda sida maxaan ku irahdaa nashqadaynta iyo nashqadaha uu dhismaha islaamku ama muslimiintu ama mujtamacaadka muslimku ay caanka ku yihiin sida in ay xirtaan dharan dhar uu maaragtay ku daabacan yahay yacni calanka bisha maxaan ku irahdaa iyo xidigta ah ee calanka dowladda turkistaanta bari yacni caanka ku ahayd macnaha ah dhibaatooyinka iyo mashaariicda ay dowladdani ka fulinayso gobolkan waxaa ka mid a qabashada yacni dadkuna ay ku qasbaysan ku qasab ku qasban yihiin inay ka qayb galaan waxa loogu yeelo iyo barnaamij ay u bixiyeen tartanka quruxda oo magaalooyinka turtiskaanta bari ay maaragtay si joogta ah sanadlaha uga qabanayaan yacni gabdhihii muslimaadka ahaana ay maaragtay ku qasbayaan ayagoo xijaab la-aan oo qaqaawan inay barnaamijtaas yacni ay ka qayb qaataan diidistooduna ay ka dhigan tahay in ay mucaskaraadka iyo meelaha lagu bahdilayo malaayiinta mujtamacan ka mid ah ay maaragtay qofku iyo gabadha diida ay ku dambeynayso yacni kufsi iyo jirdil iyo bahdilaad iyo tacdiibin joogto ah oo nooc kastaana ay maaragtay maxaan ku irahdaa ay kula kulmayso barnaamijyadan iyo dhaqamadan iyo mashaariicdan waa dhaqamo iyo barnaamij maaragtay looga gol leeyahay dhammaantood yacni in mujtamacan muslimka ah lagu dhaqan dooriyo laguna tirtiro dhaqankii iyo aathaartii iyo maxaan ku irahdaa iltisaamkiisii diinta islaamka iyo huwiyadiisii islaamnimo in lagu tirtiro looga gol leeyahay oo wax kasta oo qofka muslimka ah oo islaamnimo muujinaysa in lagala dagaalamo dhaqan kale oo muslim dhaqan kasta oo muslim in lagala dagaalamo inuu diintiisii iltisaamana in lagala dagaalamo sidaa darteedna marka qofka maxaan ku irahdaa tusaale ahaan dibadda ka yimid uu dhex marayo magaalooyinkii gobolkan yacni indhihiisu aysan qabanaynin ilaa xad wax tusinaya in dhulkan iyo gobolkan iyo magaaladani ay tahay magaalo muslim iyo dhul dadkeedu uu maxaan ku yirahdaa afar iyo toban qarni ama saddex iyo toban qarni ugu yaraan maxaan ku yirahdaa uu muslim ahaa
صاحوا تبروا ما قد علوا وبدا الحقد الصراح واستباحوا كل خدر ليس في الأمر مزاح فاستحال الصبح ليلا لم يعد فيه صباح dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa qaybta lixaad ee barnaamijka ah xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmeyno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فإلى متى يقضي علينا الفدفد الفدفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى